ganacsatada culimada iyo hogaanka dhaqankii xerada qaxootiga xagardheer ayaa bilaabay howlo lagu furayo jidadkaay biyuhu xireen gudaha suuqa ganacsiga ee xagardheer waxayna cararshub iyo hagaajin ku wadaan goobahay biyuhu fadhiisteen qorshahan oo socday labadii isbuuc ee ugu dambeysay ayaa waxaa hormuud ka ah ganacsatada xerada xagardheer cali maxamed kaynaan cali dumaal waa guddoomiyaha ganacsiga xerada qaxootiga ee xagardheer roob culus baa dhacay oo aad u ballaaran roobkii dee nimco kasta oo ilaahay uu keenaba waxay leedahay nusqaan bay leedahay qaxootiga iyo deegaanka iyo qaybaha hay-adaha dhammaan biyo ayaa fadhiistay oo aad u culus haddii aan nahay mas-uuliyiintii meesha ku nooleed waan weyne wax macnaha isxilqaamo wax hay-ad ka socoto isxilqaamana maanan arkin wax dowladdu ka socdo isxilqaamana maanan arkin sidaa darteed waxaan go'aansan inaan annaga isxilqaanno waayo biyaha meelaha qaar markay fadhiistaan shubanbiyoodu iyo dhibaatooyin fara badan bay bulshada u keenaysaa sidaa darteed baan isu xilqaannay in ma garanaysaa wax alla wixii karaanka annaga annaga aan qaban karna aan qabanno midda xigto marka aan ka hadlo goobaha biyaha ay galeen qaybaha suuqa ee qaybaha masaajidaha ee waddada loo marayo isbitaalka midda loo marayaa xagga iyo ma garanaysaa garanaysaa stationka dhanka iyo keer midda loo marayo intaasoo dhan waxaa fadhiista biyo lagti weydnayna biyo culus bay keentay saddexda shansin ee dhankaa jirto go'doon bay ku jiraan biyuhu ma garanaysaa waxaa lagu soo maraa ma garanaysaa waxyaalo culus iyo kareetooyin iyo doomo yaryar oo dad macbil aho doomo ay samayn baa lagu soo gudbaa bulshadii macnihii saasay u kala xiran tahay suldaan saleemaan axmed shuuriye waa madaxa ikhyaarta dadaalkan wada magaalada biyaha ku soo dhuftayoo dhankan hadda madarasooyinkan alxaramayn iyo masaajidadan yay ku soo dhufteen sidaas darteed howlgal baan samaynay oo dhanka kore baan biyaha muxuu ahaa ka moosnayo ilada waan u bixinaynay ila iyo mataaro waan biyo haynayo inaan lagta muxuu aha biyaha ay ku shubmaan yaan rabnaa haddii ilaahay karaad noqdo marka ganacsatada xagadheere iyo odayaasheeda oo innaga yaa isku tashanaynaayo dee xaalka sidaasaan u wadnaayo dowlad iyo hay-adaha dowladda dhexe iyo tan countiga iyo hay-adahana inay nagala soo howlgalaan oo xoog nala siiyo waan rabnaa ilaa saacaddanna hadda innagoo baa is wadna haddaan dadweynena qaxootiga deegaanna oo u midaysanna sheekh mahdi sheekh ibraahim oo ka mid a xafiiska dacwada xagardheer ayaa ka mid a guddiga arrintan ku mashquulsan
kolley nicmaa dhacday ilaahi subxana wataala roob uu ila siiyey fara badan roobka haddana wuxuu keenay dhibaatooyin fara badan inay biyihii korka imaadeen ay suuqa ay soo galeen waayo waxbarashadii iyo madaaristii inay biyihii ay galeen ay fadhiisteen waxay tahay masaajidii ay halis galeen arrintaas aan nagu kalliftay inaan isxilqaano oo bal wixii aan qaban karnaa qabanno runtii guud ahaan dhibka u haysta qaxootiga iyo deegaankaba siduu suldaanka sheegay biyihii way kala xiran yihiin iyo maaragtay suuqa way kala xiran yihiin meel la soo maraan leeyahay hataa carruurtii waxbarashadii meeshii way hakatay oo meel la soo maraan leeyahay marka dhibaatada markaan dareennay runtii waan isxilqaanay oo ilin cid aan hadda ku tashanayno sugayno ma laha haddaan indhaha ka sii fiirsanno waxaan u aragnay hawshaas dhibaatada ay sii ziyaadayso markaas kutashi isxilqaan baan samaynay jeedkii hadda muhimka ahaa ee biyaha ay fadhiisanhaye kulli waan waan furnay dhowr jid ba haddana inala dhimaan aan sii furnaan rabno oo biyihii inaan bixinno oo ay lagta aadaan oo ay suuqa iyo maarata xaafadaha kulli iyo waxbarashada ay dhaafaan saasuu qorshaynaya insha allahu tacaala dhankooda shacabka xerada ayaa ka warbixiya saamayntaay daadadku ku yeesheen qaybaha kala duwan ee xerada xagardheer oo qaarkeed kala xiran
dhib baan qabnaa reegadudaydaan ahay dhib baan qabnaa toddoba beri ilmaha annaga dab looma shido dababka annaga weydansan yihiin biyo meelan raashin soo marsannaan la'anahay waan dhunsannahay raashin garaamihii qaxooti waan u soo feeli la'an dhibkaasaan qabnaa hay-adahana indhahay naga haystaan guryihii way nagu dumeen lagti wayna biyo keentay waan dhibanna reegududay baan nahay waana dhibanna maxamed faarax barkadle waxaan ahay oday ka mida odayaashan degmadan xagardheere xaaladda aan ka hadlayno adugu aad makhraatiga ka tahay mid cusub ma ah waa mid soo jireen ah oo isweliga jirtay maalinka qaxootigu meesha degay iyo maalinkan maanta ah lagtaani sidanay ahayd ummad badan baa ku maqan oo ku dhimatay hay-adaha annagu hadda xilligan aan joogno waxaa layidhi burwaa wuxuu horur ku hibaad kuma helo annagu hay-adaha hadda waxba kama rajaynaynaba waayo markay irmaanaayeen ay bajedka haysteen ee lacagaha lagu soo shubahayey annagu madax burashan meesha u degannahay yay waxba ka qaban waayeen xilligan oo hadda kala guurba ahoon isku tashanayno annagu ismaamul inaan samaysanno aan rabno hay-adaha waxba ugama cabanayno waxaan wax uga cabanaynaa oo rabnaa inaan isku tashanno qaryadan meesha degan ummaddan deegaan ama ha noqoto ama qaxooti ha noqoto maamul baan leenahay guddiyaan leenahay odayaal jeemaannaan leenahay ugaasiyaan leenahay dad waxgarad baanu leenahay guddiyo dhisan baanu leenahay inaan isku tashanno dhinaca koontigana aan ula galgalanno laakiin hay-adaha annagu hadda waxba kama sugayno hor iyo dibtoona waayo maalinkii maalinkan qaxootigu meeshan degey sabab bay ku degeen iyo xag ilaahay iyo maalinkan maanta oo maal xilliyo ay lacaga badan haysteen oo bajado haysteen oo waxyaabo aan munaasab ahayn ay ku bixinayeen baa jirta maalin walba oo roobdo dad baa ku dhinta lagtaan guddiga hagaajinta suuq iyo ka hortagga fatahaadaha biyaha daadadka kala duwan ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan hawsha socota maxamed baaruud xuseen warbaahinta star xerada qaxootiga xagardheer